sidaad warkaba ku maqlayseen xulka soomaalida ayaa galabtan la ciyaaray xulka burundi shan gool iyo hal ayaa lagaga badiyey goordhoweyd ayaan telefoonka kula xiriiray goolhayaha xulka qaranka soomaaliya axmed cabdalla oo magaalada kambale jooga waxaana weydiiyey bal inuu ii sheegay ciyaartu siday u dhacday ciyaarta waxaan la ciyaarnay wadanka burundi waxaan kula ciyaarnay magaalada kambale caasimada wadanka uganda garoonka mandela national stadium runtii ciyaarta waxay ahayd ciyaar aada u adag oo taageerayaal soomaali fara badan ay kasoo qayb galeen annagana aan hadda usoo diyaargarowna muddo badan ciyaartan halkaan diyaargarow badan ku sameyneynay ciyaarta waana laga guulaystay waxaana looga badiyey shan iyo hal haddiina laga badiyeyna ma ahan inaan daciif nahnay ama kubada xun xun aan ciyaarayno ciyaarta qofka daawanaya ama fiirsanaya ka sheekeyn kara insha allah waxaan waxaan ciyaarnay alxamdulilah waxaan ciyaarnay kubad aada u wanaagsan oo qalqal gelisay ciyaarta kooxda burundi nala ciyaareysay ciyaartani ugu siddeetan daqiiqo ugu yaraan ama toddobaatan iyo shan daqiiqo waxay ahayd laba iyo hal oo annaga aan nalagu lahaa nalagu hogaaminayo laba iyo hal wax badan aan samayn karin insha allah laakiin ilaahay uu noo qadarin sidaas darteed shan yalana loogu guulaystay goolal markii dambe dhastay aana laga dhigay axmed laakiin waxaad tiri diyaar garowgeenna iyo ciyaarteenaba iyo ciyaarteenaba way fiicneed misena shan gool iyo hal ayaa laydinkaga badiyey ma jilecsanaan baa jirta xulka dhexdiisa ma tababarkaa idinku yar maxay tahay sababta guuldaradii intaa laeg xulka soomaalida ay usoo gaartay
runtii tababarka manugu yaro laakiin inkastoo aan tababarin inta ay tababartaan xololka aan la ciyaaran inta ay tababartaan inkastoo aan tababaranin haddana waxyaabaha ay haystaan ayaga inkastoo aan haysanin haddana wax annaga aan ciyaarayno waxaa waaye nationalism ama wadaninimo waa waxaan ciyaarayno waxa aan qabanayno waxay tahay fakarooni waa waxaan qabanayno waxaan sameynaynaa wax ay yar tahay wadan afrikaan ah ama qof wadan inuu sameeya ay yar tahay marka football waa iska football waa la iska badiyaa waana la badiyaa bareeda waa la galaa marka muhiimadda waxay tahay qofka wuxuu ciyaarayo iyo wuxuu qabanayo in la qiimeeyo ugu dambeyntii axmed groubkiina aad ku jirtaan ee b kulamo kale ayaad la yeelan doontaan sudan iyo tanzania maxaad kuwaa ka filaysaan runtii mar walba ma niijabeeno weligeena maan soo dhiibeyno ciyaarta hadda lasoo dhaafay waana soo dhaaftay focuskana waxaan saari doonaa ciyaarta aan la ciyaari doonaa haduu ilaaha yaraa sudan oo noogu soo horeysa ciyaarta tanzania nooga soo horeysa insha allah inaan ka guuleysanaana jecelnahay insha allah kubadda cagtana waa iska caddi madow ummadda soomaaliyed waxaan usheegaya inaan naga niyad jabin annagana niyadeena moralkeena waa mid aada u sareeyo ciyaarta maanta aan ciyaarnan experience inay noqoto oo aan iska ilowno oo laakiin waayo aragniaa noqoto insha allah qaladaadka maanta aan galnana inaan beri sixi doona hadduu ilah yaraa kaasi waxau ahaa golhayaha xulka qaranka kubadda cagta soomaaliya axmed cabdalla oo u warramayey colombo intaasna waxu ku cog barnaamijkii fiidnimo intaynu berri kulmi doono lixdii barhka sidaas iyo fiidnimo wanaagsan
This program has come to you from the Voice of America, Washington.